sahre maxamed khaliif waa gabarh soomaaliyeed haysatana dhalashada dalka biljamka oo wajahaysa tartan golaha deegaanka ah ee gobolka luuban ee dalka biljamka iyadoo la tartamaysa in ka badan afartan iyo shan musharax oo u tartamaya golaha deegaanka gobolkaasi sahare waxa ay ka mid tahay xisbiga s b a oo ka mid ah saddexda xisbi ee ugu waaweyn gobolkaasi waxa uuna u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda ajaanibta ku nool gobolkaas sahare waxa ay wax ka barataa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn gobolka hooyo jamiile cabdi suweyr ramla waa hooyada dhashay sahre maxamed khaliif islamarkaana ah guddoomiyaha urur u dhadhaqaaqa haweenka iyo caruurta ee dalka biljamka ayaa waxaan wax ka weydiiyey isku xirnaanta jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka biljamka maadaama sahre ay wajahayso doorasho adag magaalada waxay ku leedahay qaar ay kale dugsiga hoose dhex la soo dhigatay qaar ay maxay ahayto dugsiga sare la dhigatay qaar ay jaamacadda la dhigato marka kulli maadaama ay gabadh dhalinyaro oo tahay waxay u ballanqaaday codkooda inay siyaasahaasoo kale soomaalida degan iyo wixii kaloo soo raaco dadka badana ajaanibka degan saasay isu caawiyaan intii kolley waa rajaynaynaa insha allah soomaali degan afar boqol waa ku dhowdahay marka ninka haysta dhalashada sharcigane maalintaas sugoodaya dadka codkiisa dhiibana dadka deganaashada halka sano iyo shanta sano wadanka haystane waa inay isdiiwaan geliyaan inta ka horeysa soddon iyo kooda bisha toddobaad ka say beri codkooda maxay ahayto u dhiiban karaan waa sii diiwaangelina diiwaangelintana waktigaasay ku egtahay haddana waa bilaabatay dadka haysta baasaboorada waaweyn ee dhalashadana maalintaas afar iyo tobanka oktoobar waxay dhiiban doonaan codkooda
musharax sahre maxamed khaliif ayaan sidoo kale waxaan weydiiyey sababaha ku dhaliyey in ay isku soo sharaxdo golaha deegaanka ee dalka biljamka waana qofkii ugu horeeyey ee soomaaliya ee hamigiisu uu gaarsiiyey in uu u tartamo xubin golaha deegaanka biljamka
yaa xisbi waxbaran hadda waxay bilaaboyn se doorashada dhici doonta iyo kala qaybisto waxaa sameyn doona hadaa la doorto dad dadka dalashada haysan octoobar ay cod ka dhiibaayeen iyo dadka weli dalashana haysanin waxay aarayen city councilka inay sheegaan waayo sanadkaanaa doonanaa rabnaa ummadda soomaaliyeed ee ku daawanaysa ama ku dhageysanaysa iyo soomaalida ku nool biljamka maxaad fariin aad u marinaysaa warbaahinta qaranka inay inay fariin inay agteer taagnaaraan garabkeyna taagnaaraan and in a, um, I will help them to create a creativity in, in this country, uh, especially in, in this city that we're living in. And inshallah, um, if they give me my vote, I will help them and, and in either way they, um, I can, inshallah.
sahra maxamed khaliif ayaa ka mid noqoshada golaha deegaanka ee magaalada luuban waxa ay kaga xiran tahay codad gaaraya shan boqol oo cod inkastoo musharaxiinta guud ee isku soo sharaxay ka mid noqoshada golaha deegaanka ay yihiin afartan toddoba musharax badanaa soomaalida ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa qayb ka ah xisbiyada siyaasadda ee wadamada ay ku nool yihiin waxaana muuqataa in masab iyo maamuus ay dad badan oo soomaaliya ay kasoo hoyeen dadaalka iyo horumarinta dhinaca waxqabadka bulshooyinka sahre waxa ay ka mid tahay dadka soomaaliyeed ee sanadkan gudihiisa u tartamaya doorashada golaha deegaanka mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka biljamka taasi oo dhici doonta dabeeqada sanadkan maxamed cali cumar jubba warbaahinta qaranka muqdisho